أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalkii u dhexeeyey iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa qarxay iyadoona la isku adeegsanayo gantaallada culus kataabil akhbaariya ayaa baahisay film lagu soo bandhigay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay dowladda silibiyadda yuganda ayaa si rasmi ah u go'aamisay in ciidankeeda ay kala baxdo dalka soomaaliya munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay tasxiixa ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan maktabka tarbiyadii tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqoon kororsia u qabtay arday ka qaybgelaysa mukhayamka tacliimiga ah ee loo qabtay ardayda faracyada machadka qurduba iyo madaarista nidaamiga ah ee wilaayaadka islaamiga ah haweenka ku dhaqana deegaanka caad ee wilaayada islaamiga mudug ayaa hadiyado kala duwan oo ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtia taariikhdii hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan dagaalka u dhexeeya iiraan iyo maraykanka iyo yuhuudda ayaa qarxay iyadoona la isu adeegsanayo gantaallada culus maraykanka iyo yuhuudda ayaa waxa ay gantaallo maraakiib iyo diyaarado laga soo ridayo ku beegsanayaan bartilmaameedyo gaar ah oo ku yaala dalka iiraan halka iiraan ay duqaynayso fariismihii maraykanka ee waddamada imaaraadka carabta qatar iyo baxrayn iiraan waxa ay gantaalo ku weerartay dhammaan saldhigyada maraykanka ee ku yaala dalalka khaliijka marka laga reebo dalka cumaan oo ah ilaa hadda halka aysan weerarin iiraan walow tan loo qaadan karo in cumaan ay tahay dhexdhexaadyaha gacanta ku haya kanaalka wadaxaajoodka ee maraykanka iyo iiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaannu ka waraysanay walaalka ilyaas cabdulaahi oo si gaara isha ugu haya umuurahani bismillaah aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaa barqanimadii maanta si toos ah u bilowday dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo dowladda iiraan madaxa xukuumadda washington ayaana si rasmi ah ugu dhawaaqay in maraykanka uu howlgal ka wado gudaha waddanka iiraan isagoona ku sifeeyey inuu yahay howlgal militari oo aanan sahlanayn islamarkaana lagu kala miiri doono xaaladda siyaasadeed ee gudaha iiraan howlgalkan ballaaran waxaa maraykanka ku wehlinaya maamulka gumeystaha yuhuudda ku dhawaaqistii trump daqiiqado kooban kadib waxaa gudaha caasimadda tehraan laga maqlay gantaallo xoogan oo maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda oo wadajira ay ku beegsadeen xarumo muhiim ah goobaha ilaa hadda laga warhaya in la beegsaday waxaa ka mid ah xaruntii murshidka guud madaxtooyada waddanka wasaaradaha gaashaandhigga iyo sirdoonka iyo kuwo kale oo dhowr ah duqaymahan ayaana sida muuqata waxaa lagu daahfuray beegsiga xarumaha siyaasadda waddanka laga ilaaliyo sidoo kale abusheybow iiraan iyaduna waa ay jawaab celisay oo ugu horreyntii dhulka yuhuudda ayay ku beegsatay sawaariikh dhowr ah iyadoona bartilmaameedsatay min talabiib qudus ilaa xayfa waxaana saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta qaybaheeda kala duwan lagu arkayey dhulka maamulka gumeystaha yuhuudda ixtilaalka uu ku haysta oo uu ka daaran yahay dhawaqa seeriga sidoo kale dowladda iiraan waxay daqiiqado kooban kadib mar kale weeraro xoogan ku qaaday saldhigyada maraykanka ee gobolka ilaa hadda inta dowladda iiraan ay beegsatayna waa saldhigga alcudeyd ee dalka qatar sidoo kale gudaha dalka kuweyt xitaa abudubai waddanka imaaraadka waxaa ku hoobtay sawaariikhda tehraan waxaa sidoo kale ay weeraro xoogan ay ka dhaceen saldhigyada badda maraykanka ee gudaha waddanka baxrayn waxaa soo wehliyey ciraaq iyo urdun oo warbixinadu iyaguna ay sheegayaan in iiraan ay ku beegsatay sawaariikhdeeda dheereeya waxaa sidoo kale si deg deg ah gudaha caasimadda tehraan looga saaray hogaamiyaha sare ee iiraan cali khamanaay iyadoona la geeyey meel ka baxsan gudaha caasimadda oo ay ilaalinayaan ilaaliyaal gaar ah sida ay werisay wakaaladda wararka ee reuters sarkaal sare oo amerikaan ah oo ay shabakadda aljaziira soo xigatay waxa uu sheegay in maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay si wadajir ah yihiin kuwa u fulinaya howlgallada ka socda gudaha waddanka iiraan isagoona warbaahinta u xaqiijiyey in wax weliba ay yihiin kuwa ku socda istaraatiijiyad ay soo dejiyeen labada dhinac muuqaaladii ugu dambeeyey ee laga keenayay gudaha caasimadda tixraan ayaa ah kuwa si had ah u muujinaya jawiga ka jira gudaha waddanka iiraan ugu yaraan labadii saac ee ugu dambeysay ee lasoo dhaafay magaalooyin kale oo qom iyo isfahaan ay ka mid yihiin waxaa sidoo kale ku hoobtay gantaalada ka imanaya dhanka maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda walaalka saacaddan aan kula hadlayo waxaa hadda soo dhacay qabar sheegaya in dowladda iiraan sidoo kale ay beegsatay gudaha dalka sacuudiga iyo saldhigyada maraykanka ee halkaas wakaaladda wararka ee a f b waxa ay soo warisay in qaraxyo xoogan laga maqlay gudaha caasimadda sacuudiga ee riyaad waxaana lasoo bandhigay muuqaallo muujinaya uuro xoogan oo cirka qabsatay middan waxay muujinaysaa sida marba marka ka dambeysa ay xiisadu usii fidayso waxaana daqiiqado kooban gudaheeda lagu weeraray inta badan saldhigyadii maraykanka ee gobolka baxrayn kuweyt sacuudiga imaaraadka qatar iyo urdun jugta ugu xoogan baa ha gaartay kuwa badda maraykanka ee ku yaala gudaha waddanka baxrayn dhanka qatar akhbaartii ugu dambeysay ee ka soo baxday waxa ay sheegaysaa in inta badan la qabtay gantaaladii ka yimid dhanka iiraan wakaaladda wararka ee iiraan ee faris waxay sheegtay in ilaa afar saldhig oo waaweyn oo maraykanka uu ku leeyahay qatar kuweyt baxrayn iyo imaaraadka carabta ay la kulmeen gantaallo xoogan kuwaas oo dharbaaxo xoogan gaarsiiyey washington dhanka kale walaalka waxaa xusid mudan in maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman ay hadda ka dhawaajiyeen in iyaguna ay si toos ah ugu soo biireen dagaalka u dhexeeya iiraan oo gaar ah iyo maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo isku duuban akhbaartu waa ay iska soo dabadhacaysaa xiisaddanna waa ay sii kulaanaysaa daqiiqadba daqiiqadda ka dambeysa oo hanjabaadihii waxaa hadda muuqata inay isku beddeleen afcaal toos ah oo ay iswadaarsanayaan dhinacyadii goodisyadu ay ka dhexeeyeen wixii soo kordha waxaan kusoo gudbin doonnaa wararkeenna iyo barnaamijteenna xiga insha allah waad mahadsan tahay walaalka mar kale kataabel akhbaari ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay cabduqani maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya
wararkan oo dhacay bishan barakaysan ee ramadaan waxay mujaahidiintu ku bartilmaameedsadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay taas oo murtadiintu ay ku dhibaataynayeen shacabka muslimkaha ee ku dhaqan halkaasi ciidamada mujaahidiinta oo si dhow ula socday xogaha cadowga iyo dhaqdhaqaaqooda ayaa mar quraa rasaas ku bilaabay geesiyada mujaahidiinta ayaa dhabarka ka toogtay cadowga kadib markii ay cagaha wax ka dayeen kaamirada alkataib ayaana soo bandhigtay meydadka murtadiinta oo rasaasta dhabarka iyo dhafoorka qaaday
ناجت بضرب الثأر والغضب أين الأسود بساحها جمعا من كل بدال السيوف يمس أين الفوارس والمراحز ناجت بضرب الثأر والغضب أين الأسود بساحها جمعا duleedka magaalada baydhabo waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro dhegta dhiigga loogu daray cadowga allah ee murtadiinta ah waana qayb ka mid ah howlgallada jihaadiga ah ee lagu ciribtirayo murtadiinta dabadhilfyada u ah saliibiyiinta waad mahadsantahay cabduqani dowladda siliibiyadda yuganda ayaa si rasmi ah u go'aamisay in ciidankeeda ay kala baxdo dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi caliyare hoggaanka sare ee ciidamada siriibiyiinta ee waddanka yuganda ayaa lasoo wariyey inay go'aansadeen in dhammaan ciidamadooda ay kala baxaan soomaaliya muddo sannad gudihiis ah sida ay ogaatay warbaahinta kambala bost oo laga leeyahay dalka yuganda sarkaal sare oo militari oo ka qayb galay shir talaadadii lasoo dhaafay ka qabsoomay xarunta madaxtooyada yuganda ayaa sheegay in kulankan lagu gorfeeyey xaaladaha qallafsan ee ciidamada yuganda ay ku wajahayaan gudaha soomaaliya iyagoo dhanka kalena rajo la-aan ka muujiyey kooxda fadhiidka ah ee filla soomaaliya sida sarkaalkani uu sheegay taliska militariga ciidamada yuganda ayaa isla qaatay in ciidamadooda ay ka saaraan soomaaliya haddii aan xal deg deg ah laga gaarin duruufaha kala duwan ee kharash la-aantu ay ka mid tahay ee ku habsiday howlgalka saliibiga ah ee isbaysiga ee yusom taliska ciidamada yuganda ee go-aankan soo saaray ayaa waxaa gudoominayay madaxweynaha wadankaasi baadariga lagu magacaabo yuweri museveni waxaana goobjoog ka ahaa saraakiil sarsare oo wiilkiisu uu ka mid yahay kaasoo ah taliyaha guud ee ciidamada yuganda walaaca iyo qayladhaantan kasoo yeertay madaxda ugu sareysa ee militariga wadanka yuganda ayaa imaanaya xilli ciidamada saliibiyiinta afrikaantu ay wajahayaan dhiigbax daran islamarkaana ay si ba-an ugu jabeen furimaha dagaalka maalin dhoweed waxaa la galay howlgallo shabeelada hoose oo ugandeyska ayagoo bilateral laga codsaday hal guutaa la codsaday ee maalin waxaa ka dhintay laba boqol in ka badan ciidana ka dhinteen soo ciidan oo insurance lahayn inay wadankooda kasoo tagaan oo soomaaliya ku dhintaan political crisis u keeni kartaa wadamadaas geesiyada towxiidka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah haliyada allaha fadligiisa afka ciidda u daray duulaanka saliibiga ah iyagoo haatana sii laba jibaaray howlgalladooda islamarkaana dhul aad u ballaaran kusoo dabaalay ku dhaqanka shareecada islaamka waad mahadsantahay caliyare munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay tasxiixa ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan yaasir maxmed ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi
munaasabad ballaaran oo ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey konton iyo shan arday oo baratay tasxiixa qur-aanka kariimka waana dufcaddii koowaad ee ka qalinjabisay macadka tasxiixa al itqaan ee degmada buqa qable munaasabadda waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan waxaana ardayda baratay tasxiixa ee ka qalinjabisay macadka al itqaan ay goobta ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarashada
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أهلا بكم لمن حضروا جميعا كلما هب النسيم وعاش كل مسلم مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا أيها الحضور الكريم والضيوف الكرام يسعدنا ويسرنا أن نرحب بكم في هذه المناسبة الشريفة وهذا الحفل الكريم ترى به فوق النجوم مكرما بالحفظ والإتقان سرت مشرفا وأضاء نورك للبرية ملهما فالأول الإضرام قبل أحرفه للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فاء ثم عين حاء ممالتان ثم غين خاء والثاني دام بستة أتت فيرملون عندهم قد ثبتت
waalidiinta ardayda ka qalinjibisay macadka alitqaan ayaa si weyn ugu farxay guusha usoo hoyatay ubadkooda iyagoona macalinka macadka alitqaan kaga mahad celiyey juhdiga uu ubadkooda geliyey
anigoo ku hadlaya afka waalidiinta allah subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaya nicmada na siiyey ee na makaniyey nabad iyo markaas nicmo iyo barwaaqo nooga dhameeyey nicamtaas ilaahay uu nagu gallaysay subxaana wa tacaala waxaan halkan mahad ugu soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya afka waalidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin oo arrinkan sabab u ah juhdi iyo dhaaqa ku bixisay markaasi macnaha dhiig iyo waxba loo horay in allah subxaana wa tacala usoo jeedina laanagu mahadinaynaa awalan anoo ka mid a waalidiinta macadka al-itqaan waxaan mahad ballaaran oo bilow i dhammaasha aan lahayn aan ujeedinayaa allaha waaxidka ah ee loo suurogeliyey maxadka noona soo khatimay allahaasaan mahad u jeedinaya waxaan mahad ballaaran oo kale oo taas ka sokay aan u jeedinayaa walaayada gobolka hiiraan waxaan intaas ku sii darayaa oo mahad gaara iskale macallinkeenna al-itqaan sulaymaan mahad ballaaran ha gaarto siinka sharafka sanadahan dambaba waa ka seherseelin mar haddii saqiir iyo kabir safan yihiin meesha oy subaxyadii diinka tahay sare in loo qaado sadar muuqda waa inan dhahaa iyo su'aal gaaban sala allahu ina lagu salliya suubanaha waayo seelayahay salaan ajir lahoo meel ku sugan maahin samaacuuna lilkadibi iyo sabaha lilaahi si buuxdaay ilmaha uga hadleen iyo si lala yaabay suubanaha siduu ugu yimid soo degowgiisii sida looga dhawaaqa sax iyo qalad ilmaha kala gartoo saatan u hadlaayo sulaymaanka saanyeeliyow kaama seeroobin siiyahayna waa suurogeli sababta adigaale inta adiga kugu saacidina waa salaamaa
gudoomiyaha golaha noqobood ee wilaayada hiiraan naqiib macalim yuusuf macalim cabdi muuse iyo ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka macadka tasxiix ee alidqaan jasaaka allaahu khayran waxsan allaahu ileyka adigii ciddii kula dadaashay arrinkaasina wuxuu daliil u yahay dadaalka diineed ee socdo iyo makaanada uu marayo qur-aankana waad ogtihiin siduu ilaahay leeyahay laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih qur-aanka maanta cid kastoo isku dayda inay wax ka siyaadiso ama wax ka naaqisiso ma u suurtagalayso allah caza wajal ayaan u mahadcelinaynaa nimcooyinkiisa aan la soo koobi karin nooga nimcayey xafladan maanta quruxda badan leh ee konton iyo dhowrka arday ee alla tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa ijaasada lagu siinayo ee aan dhex joogna ee maanta arkayno ee qof walba oo iimaan iyo maaragtay wax yar qalbigiisa ay ku jiraan kiilo diimadda maanta laga dareemayo waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idiin dhowro miisaankiinana alla tabaaraka wa tacaala ha idiin saaro oo khaasatan waxaan u mahadcelinaynaa wilaayadan islaamiga hiiraan oo khaasatan maktabka dacwada ee dadaalka iyo juhdiga ku bixiyey sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macallinkii ardayda loo dhiibay ee dadaalka bixiyey ee maanta itus iyo itaabsiyada na tusiyey ee maanta markhaatida aan ka nahayn waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaankaada ha barakeeyo qiyaamana insha allahu tacaala mid aad kula kulanto ilaahay tabaaraka wa tacaala ha kaaga dhigo machadka alidqaan oo ah macad lagu barto tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa ah macad hoostaga maktabka dacwada wilaayada hiiraan waxa uuna macadku faracyo kala duwan ku leeyahay degmada buqa qable iyo deegaanka show ee wilaayada hiiraan
maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqoon kororsiga u qabtay ardayda ka qaybgelaysa mukhayamka tacliimiga ah ee loo qabtay ardayda faraacyada macadka qurduba iyo madaariista nidaamiga ah ee wilaayaadka islaamiga ah cismaan axmed dubow ayaa faahfaahinaya تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير
waxaa si habsame leh u socda mukhayamkii tacliimiga ahaa ee loo qabtay ardayda macadka qurduba faracyadiisa wilaayaadka islaamiga ah iyo madaariista nidaamiga ah ee wilaayaadka kaas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mukhayamkan oo ah midkiisii labaad ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya boqolaal arday ah oo ka kala timid wilaayaadka islaamiga ah waxaana mukhayamka lagu soo aadiyey xilliga fasaxa ee goobaha waxbarasho marka laga soo tago in ardaydu ay qaadanayaan duruus kala duwan oo aqoon guud ah waxaa jira tartanno iyaga dhexdooda ah warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa ka qayb gashay maalmaha uu socdo mukhayamka ee ay isku arkayaan ardayda ka kala timid gobollada dalka maamulka mukhayamka ayaa majmuucaad u kala qeybiyey ardayda kuwaas oo ku tartamaya maadooyin kala duwan mukhayamka asayfiya lidowrat aani insha allahu tacaala waxaan leenahay majmuucaadka waa shan iyo toban waaye biidnilahi albaari maanta waxaa geli doona musaabaqada lagu dahfuri doonaa afar majmuuco oo kale ah majmuucada cikrama iyo majmuucatu jacfar iyo majmuucatu muscab iyo majmuucatu salaaxuddiin afarta majmuuc waxaa laisku aadiyey majmuucatu cikrama iyo majmuucata muscab waxaa ku xigo majmuucatu jacfar iyo majmuucatu salaaxuddiin marka ciddii soo badisa waxay la tartami doonaan majmuucad kale insha allahu tacaala abaalmarin oo qaaliya oo maasha allah ayaa la geyn doonaa ugu dambaynta insha allahu tacala khitaamka waxaa la guda galay su'aalaha tartanka mukhayamka majmuucatu muscab bin cumer cadid khamsatan min nawaaqid alislaam cadid khamsatan min nawaaqid alislaam تنافس ثقافة خدمة خدمة للغير magacay waa ma huseen salaad majmuucan ka soo muscab bin umeer su-aal jawaabta haddaan isku dayo ashirku fii cibaadat illaah man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ida adcuuhum wayasaluhum shafaacata watawakalu calayhim kafara jamaca man istahzaa bishayin min diin rasuuli sala allahu calayhi wasalam walow camila bihi kafar man abqada shayin mima jaa bihi rasuulu sala allahu calayhi wasalam aw ciqaabihi aw hawaabihi kafar السعر ومنه الصرف والعطف majmuucada musab ibnu cumayr su-aasha la weydiiyey min talbiya alislaamiya ka imaanaysay jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxa sida daraaddeed halkaas waxay ku haleen laba darajo
هان بل يلينا إن شاء الله تعالى مجموعة مصعب ابن عمير qaar ka mid ah ardayda ayaa ka hadlaya dareenkooda ka soo qaybgalka mukhayamka tacliimiga ah ee loo qabtay horta meesha waxaa u imaanay in nashaad aan qaadanno waxaana ugu furaan muqayam oo asiifi ah oo muqayamkii labaad maasha allah Een, maantana insha allahu tacaala waxaan ku jirnaa een, musaabaqo u dhexayso ardayda wilayaadka kala socdaan waxyaaba badanaan ka faa'iidnay xayaatuna maca alqur'aan mowduucaas maasha allah waan ka faa'iidaysanay taariikhulmucaasara gaar ahaan dalkeena soomaaliya een, shuukhdii naga horeeyey oo awowayaasheenna halgankii la soo maray gumaysaha maamulkii iyo maarayntii sidoo kale waqafaad aan ku qaadanay oo maca suurati yuusuf aan ku qaadanay iyo qawaacidii way noo socotaa sidoo kale waxaa noo socotaa een, tawxiidka iyo qur-aanka maadaama shahru ramadaan aan ku jirno oo shahrulqur'aan u yahay iyo muwaacado kale iyo muxaadaraat horta farxadda aan ku jirna hadeertaan waxyaabahan ka rajaynaynona waa guul biidni illaahi tacaala maadaama macallimiintii iyo asaatidadeena iyo mudara'eena waxyaaba badan inagu ballanqaadeen iyo na sii dhiirigeliyeen si waxa waxaa weeye hamigeena iyo juhdigeena sii kordhiya macnaha Een, magacaygu waa sulaymaan maxamed sheekh yuusuf waxaan ka imaaday e, wilaayadda islaamiga hiiraan waxaana u soo safray mukhayamka dowr athaani oo shacaarkeedu uu yahay innahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum hudaa E, runtii mukhayamka dowr athaani e, ii waxaan ku qaadanay e, dow- dowraad muxawaarada waxaa ka mid ah al-idaara oo runtii wax badan aan ka faa'iidana qaabka maamulka ee maaraynta Een, dowladda waxyaabahaan ku qaadan waxaa ka mid ah taariikh qisasun cibar min taariikh qa- ee qarni ifriiqiya Een, waxaa kaloo aan qaadanay haliyeyaashii soomaaliyeed ee ka qayb qaatay jihaadka bariga afrika sida asayid maxamed cabdile xasan een, asayid axmed gurey iyo ashhurul macaarik alxarbiya ay ka qayb galeen iyo khasawaadka ay ka qayb galeen iyo sida ay gaalada ay u xanuujeen ay u- ayaannu ku qaadanay sida ay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus u sheegeen ardaydii ka soo qayb gashay waxay u arkaan fursado qaali ah kuwaasoo ay heleen dhammaan ardaydii ka soo qayb gashay muqayamkan tacliimiga ah ee uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyadoona qaar ka mid ardayda ay u soo galeen safarro dhaadheer ayna ka faa'idi doonaan aqoon guud iyo isdhexgal ardayda dhexdooda ah
محبة ودعوة للخير تنافس ثقافة وخدمة للغير وخدمة للغير
ugu dambayntii haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayada islaamiga mudug ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkani hayaa waa hadiyado kala duwan oo lagu wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadkaga jira furimaha hore ee wilaayada islaamiga ah ee muduga isla markaana la xisaabtanka adag kula jira cadowga islaamka ee isku soo beestay ku dhaqanka shareecada islaamka haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada mudug gaar ahaan deegaanka caada ayaa soo diyaariyey hadiyado isugu jira kartoomo timir ah caaga dahaaran ee biyaha iyo adeegyo kale oo ay ka mid ahaayeen go-yaasha dhaxanta waxaana munaasabadda wareejinta goobjoog ahaa marti sharaf kala duwan ugu horeyn qaar ka mid ah nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka deegaanka caada ee wilaayada muduga oo kasoo qaybgalay munaasabadda ay haweenku ku wareejiyeen hadiyadaha ayaa hadallo ka jeediyey munaasabadda waxayna haweenka muslimaadka ah ugu hambaliyeeyeen mowqifkooda ku aadan jihaadka iyo garab istaagooda mujaahidiinta meeshan waxaa la isugu keenay agab tiro badan oo ay soo sadaqaysteen gabdho muslimaad ee degan deegaanka caad oo dhigta markaskan caagada dahaaran oo biyaha lagu qaboojiyo iyo kartoomaha timira iyo go'yaal la hudo iyo waxyaalo kale ay isku soo diyaariyeen inay ilaahay dartii ula baxaan uguna kaalmeeyaan diinka ilaahay oo dariiqiisii loogu talagalay lagu wado gabdha horta waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka ha ku kordhiyo kiina sayi-aadkana allah ha ku dhimo waxaan kaloo leenahay maalkiina allah ha ku barakeeyo meeshaa ka soo qaadeenna wax ka badan allah idinkugu bedelo ragga loo keenay ayagana waxaan leenahay jihaadka aad wadaan allah idinka aqbalo maalka laydin dhibana kuwii wadada ilaahay ku guta allah idinka dhigo annaga odayaalana waxaan leenahay inta dadkaas u baahan yihiin aan u baahannahay waa inaan ka qayb galnaa waa inaan gurmanaa ikhwaani fillah ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala maanta waxaan u fadhinaa xaflad runtii qiimo badan oo lagu soo diyaariyey markaskan oo ay soo diyaariyeen gabdhaha deegaanka caad ee ka barta markaskan culunta diiniga ah gabdhahaas muslimaadka ayaa soo diyaariyey waxayna ugu talagaleen ilaahay diinkiisa ragga u taagan inay garab istaagaan waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan ilaahayna mataqaanaa karaamkiina iyo sharafkiina kor ha u qaado diintiinana ilaahay ha iftiiniyo waad ku mahadsantihiin aan leenahay waa wax lagu yaqaanay waa wax mataqaanaa hore ay u samay jireen wax ay hadda bilaabayaan ma ahan annagu haddaan naha marka odayaalka deegaanka aad waxaan leenahay ilaahay ha idin garab galo ugu dambeyntii qaar ka mid ah haweenka oo la hadlay idaacadda ayaa mar kale muujiyey sida ay u garab taagan yihiin walaalahooda iyagoona jeediyey kelimaad koobanna anigoo ka mida gabdhaha qaryadan ku nool caad waxaan hadiye u sidnaa dadka muslimiinta ah oo dagaalamaya waxaan meeshan isugu keensannay caagag kala duwan oo gaaraya boqol caag iyo timir kartoomaada ilaa sideed ilaa sagaal iyo go-ayaal dhaxameed oo aan leenahay dadka muslimiinta jaqaha ku jira oo dagaalamaya iyo yahuudaan waxaan leenahay walaalaheen muslimiinta allah idin qawiyeeyo haddii ilaahay idmo waxaan sii wadi doonaa annagana dadaalka yaga inaan caagaga iyo go-ayaasha iyo wixii aan heli karno soo diyaarino waxaan leenahay gaaladana allah jibi gaalka gooshka oo dhulka iyaga usoo socda oo aana ka aqoon allah jibi muslimiintana kor allaha ka dhigo anagoo ah gabdhaha wax ku barta deegaanka aad waxaan halkan isugu keennay qalab isugu jira caagado tiradooda boqol gaaraydo timir oo iyaal dhaxanta laga huwado waxaana ugu talagalnay mujaahidiinta waxaan ugu talagalnay inay walaalaheena jaqda ku jira ayna ogaadaan inaan kula jirno dagaalka halkeenaan kasii wadi doonaa ayagana waxaan leenahay halkiina kasii wada waxaan meeshaan isugu keenay hadiyad waxaan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ee ku jira jihaadka walaalayaal annagana waxaad ogaatiin jihaadka inaan ku jirno oonaa idinkaga marayn insha allah dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada mudug waxa aysan la mid ah haweenka ku dhaqan wilaayaadka intooda kale dadaal xooggan iyo qeyb muhiim ah ka qaataan jihaadka ka dhanka ah soo duulayaasha leh wejiyada iyo magacyada kala duwan waxay garab iyo gaashaan u noqdeen walaalahooda mujaahidiinta ah kuwaasoo allaah fadligii dareemay in intay ku guda jiraan la xisaabtanka cadowga allaah ay gadaal ka xigaan gabdho iyo hooyooyin walaalahood ah oo la garab taagan hiil iyo hoo dhaxanta iyo kuleelkana ku iloobin walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu